bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal weesinka saacad waliba hadeeri xilligiisi ininku barateen warka duhurnimo qodobaduna siinkahaynan walibaayo shal iyina madaxweyne lafti gareen oo wada dadaalo laka xaliyahay khilaafka madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oo kulun goordhow ay tiinka furumi xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya xaaladihii inkada dambeeyey ee khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha magaalada jowhar oo ammaan in la adkaayay ka hor doorashooyinka aqalka sara daliilkii oo afduubka ganacsatada soomaaliyeed ee koonfur afrika oo koransi ka ahay madaxweyne deni oo ciidamada unkudigi iniyo ka miliman siyaasadda jubbaland oo saraakiil kula hadalay bilaabidda howlgallo kudhinaya al-shabaaba sidoo kaleed weliba ay sindheegi doontaan isfaham wardhaca oo lakudeeri xiisad kuteegin ay tii deegaana ku tirsan puntland weliba ay sindhigunsudi doontaan akhbaaraadka binaankana siyaasiyiinta lubnaan oo sanad koreed ku heliyay dhismaha dowlad cusub iyo maraykanka oon dabaal degahay geeka dhacdadii tumikowtii sebtembar waayahay dhugunsadayaal mar kale duhur fayliyaasanglena waa duhurnimo sabte taarikhdan iyo ka-eedanta tumikowta bilo sagaalaad lamadkii labaatii kowta intaas waliba ayuu haayana qodobada warka duhurnimoona siinkahayna in isdiyaareeyoogayo faah-faahsan bilaawo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen yaa wada dadaalo lakashal qaado dadaalo lankashal dab qaado ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne farmaajo iyo oona kulamo la weeldhaday lamaada dhina tan iyo xalay kulanka inka saacadaha badnaa ayaa xalay weliba uuse dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen welibaana la sheegay in ilaa iyo hadda laniska afgorona qorshayaal bilow eh oo dhexdhexaadin ah wiyo hanisdhawaayow lamaada dhin eh ila ka dhow kulanka ayaa weliba ayo sheegeen in ra-iisul wasaaraha uusa weli mowqif dhii ka teegayay waana ka adkaysadaha ay go-aamadiitis hora dhinihi kaleed madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan weliba mardhow ay tiinka furmay xarunta madaxtooyada dalka kulunkaasayto iyo goobjoog ka ying madaxweyneyaalka maamul goboleedka koonfur galbeed iyo galmudug ayaa weliba usa hay-eeya kuwaasi kufool si foolkufool en isku horsheenay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oon dhexeeya khilaaf xoogan oo irkiiska sharari waana weliba hata socotay dood adag ila wareedya laka kalsoonaado korya weliba ayoo sheegayn in kulunka lunku hadalahay sidii xiisada lamaada dhin landiji lahaaye islamarkaasaytin wadahadal lan furo lahaaye waana xallanku deeri lahay khilaafka jaro oo salka kahaya kiiska ikraan tahliil iyo xilka qaadisyadii la sameeyey madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen yaa saacadoogii lahadhaafi weliba iyo wadana dadaalo xal raadineed ooyo ku dhex waden madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble iyo oona ku dalbaday inay xal kudeera inay xalla deeraro si meelalanku saara isjijiidka siyaasadeeda khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooblen dhexe iyo sababay shaqa joojintii laga sameeyey taliyihii nisa ee fahad yaasiin hay-adda nisa ero fahad yaasiin welibaana madaxweynaha uusa qaaday tillaawooyin uusan kusii daray khilaafka ku teegan taasaytii oo dalka geliday xaalad siyaasadeed oo cakiran weliba tan iyo shalay degana xaaladda siyaasadeed ee magaalada muqdisho kureeda dadaalo dhexdhexaadinah oo lan iska dhawaayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxweyneyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo galmudug iyo weliba laga warmaya iniyo onteegayin dejinta xiisada siyaasadeed balse ilaa iyo hadda macad natiijada iyo ku dirin dhexdhexaadintiiyo wadeeg khilaafkan dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble yaa weliba uuseyaakoo sii xoogeysaday kureed markii madaxweynaha uusa wareegta ka magacaabay taliyihii shaqa joojinta laga sameeyey ee fahad yaasiin oo uusa ka dhikay ee la taliyiyay dhiniga amniga qaranka ra-iisul wasaaraha oo ku jawaabay go-aanka madaxweynaha ayaa sheegay in tillaawooyinkuusa qaadahay madaxweynaha iyo iyinhano laka carqaladeeyo ini la dhammaystira ama si la dhammaystiro waana laku gundeera kiiska ikraan tahliil faarax oo haytay sarkaal ku tirsanaaytihii eedda nisa weliba hadalhayn xoogan ku dhalatay go-aankiiusa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xilkan ku qaaday wasiirkii amniga gudaha ose jagadaasaytin uusan magacaabay siyaasi kala xasan xanduwey jimcaale oo xilkaasaytiha ayaa weliba laka bedelay cabdulaahi maxamed nuur oo landhaariyay xafiiska balse madaxweynaha soomaaliya ayaa weliba ha ku horjeysaday go-aankus ra-iisul wasaare rooble inka magacaabay wasiirka cusub soo kale xasan xunduwe ayaa weliba uusa ka adkaystay inuu weli eeyey wasiirka amniga gudaha dalka dhinihii kaleed midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uusa taageersanyin cadaaladaasi uusa cadaalad inka helo lahaayay ee kiiska ikraan tahliil oo ku tirsanayti eero ikraan tahliil oo ku tirsanayti hay-adda sirdoonka dhowaanna la shaaciyay inaya dhimatay dhinihii kaleed ammaanka magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabelle ayaa siwiingland adkaayay meelasayty oo la kuwaday inay dhowaan yahay kudhida doorashada xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedka hirshabelle ciidanka booliiska iyo howlgale laka xaqiijiyo ammaanka waliba iyo kuwiidana xaafadaha iyo ku koobantay magaalada jowhar kuriid markii dhowaan laka dhaawacay qarax bambe ee saddex xildhibaan oo ku tirsan maamulka hirshabelle maalinta baryeytiyaa la kuweeday inay hadal jeedinta musharaxiinta ee ku bilaabatay magaalada jowhar meelasayto ayaa ku daraartay diiwaangelinta musharaxiinta ee maalmoog ilaha dhaafi madaxweynaha hirshabelle ayaa walibaa la sheegay in ilaamaha amniguusa kaa maray xaqiijinta ammaankantiya daraarta doorashada dhinihii kale madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa weliba uusan ku digayay guud ahaan laamaha amniga ee ku howlgalow deegaanada maamulka puntland iyo sidoo kaleeda qeybaha kale ee dalkaba iniyo ku digtoonadan iniyo ka milman arrimaha siyaasadda weliba uusa sheegay saciid deni in laamaha amniga lagu fadow iniyo ku qeyb nagdaan xaqiijinta amniga goobaha iyo ku dhiyaayeen doorashooyinka balse iyo onlasafato korna dadka musharaxiinta ee fadaha ay kuraasteen lamada aqal deniya weliba uusa hajeediyey ini dalka uusa galo kora xaalad halis ee haddii laamaha amniga iyo farageliyaan arrimaha siyaasadda waaniyo meele ku bahan kaalintii dhexdhexaadnimada iyo ciidannimada horeya weliba qaar ku mid a musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya iyo inka eedayana ciidanka dowladda soomaaliya iniyo farageliyaan arrimaha siyaasadda soomaaliya waaniyo lasafadayan siyaasiyiin shalduwan madaxweyne ku-xigeenka lamaad ee dowlad goboleedka jubbaland waana kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland cabduqaadir xaaji maxamuud lugadheere yaa kormeer ka saaday talisyada ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo haan xooga dalka ee deegaanada buulageduud iyo baarka ujeedka kormeerka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ayaa weliba uusahayay koolla ka dhiirigeliyo ciidamada ka sugan deegaanada sayti siyo gacantiyo onka dhikan deegaanada kale ay ku suganyihin ururka al-shabaab cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadheere iyo mas-uuliyiinta la dareeri yaa weliba iyo la kulmeena saraakiil ciidamada goobaha iyo booqdan iyo oona kula hadlan sidii la bilaabo lahaay howlgallo ku dhinaya al-shabaab sidoo kaleed madaxweyne ku-xigeenka lamaad ee dowlad goboleedka jubbaland yaa saraakiil ciidamada fari iniyo dardar geliyaan howlaha laka xaqiijiyo amniga ee ciidamada ku sameeyaan deegaana ku tirsan jubbada hoose kormeerkan yaa weliba uus madaxweyne ku-xigeenka ka weheliyaan wasiirka wasaaradda amniga jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhammaal wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha xuseen xirsi axmed iyo wasiirka waxbarashada cabdinaasir seraar maax dhinihii kaleed warar unu ku helahayna deegaanada saax maygaag iyo sanga jabiye ee gobolka sanaag ee puntland iyo weliba ayo sheegayan in meelasayty een hordhace heshiis hordhace lakudeeri xiisad dagaal oo maalamoogay lahadhaaf ay ku jirtay deegaanada sayti reeg maleeshiya beeleed oo isku hor fidhiyay saax maygaag iyo sanga ee jabiye ayaa weliba lanka heliyey ini la shalqaadiro maalinta baryeyta islamarkaasaytina heshiis lakadeera colaado iyo j c t khasaare dhimashiya dhaawacba leh guddi ka kooban lamaada dhina ee maleeshiya beeleedka ayaa waliba ayo sheegan in muhiimadii eeta in xal lakudeera dagaaladii dhihi silan bilaaba wadahadal nabadeed oo laha ka afjarow isqabqabsiga ku jira saax maygaag iyo sanga jibyeed ciidamo ku tirsan ahaan daraawiishta puntland iyo weliba maalamo ka hor iyo kubehna ee kabehna ero xiisada ku jartay deegaanada sayti ooyo shal dhexgaleen lamaada dhinayo oona lakuwada iniyo heshiis iyo shal dhexdhigan ee beelaha ka dagaalamahay meelasay si kastaba ahaato dagaaladii kudhiyay deegaanka saax maygaag iyo sanga jabiye ee gobolka jubbada ee ero gobolka sanaag iyo weliba ku dhaladay khasaaraha iniska jara ee dhimasho iyo dhaawac welibana markii hore salkuusa ka hayay dhul daaqsimeeda dhinihii kale weliba maalamoogii lahadhaafaysiyo korreena daliilka iyo afduubka lanjeysidow ganacsatada soomaaliyeed ee ka sugan dalka koonfur africa weliba welibana weli liwaysanya qaar ku mid a ganacsatada sayti oo la aaminsanyay iniyo afduuwadan kooxo burcade ganacsada soomaaliya ayaa laka afduuwaday magaalada johannesburg kasayti oo magacii laha ka sheegay bukhaari cali daahir koox dableyda kooxda dableyda ee afduubka j c t yaa intiyo ganacsadaha gacantanka dhigna weliba iyo karidana dhowr xabadood inkastoo iyo wal khasaare aynan jeysan ilaa hata malog sababta ku dambeeytay afduubka ganacsadaha bahaato waqtigii inka dambeeyey afduubka weliba usahaay waqtigii in dambeeyey afduubka weliba usahaay kooxanagnagday booliiska magaalada johannesburg iyo weliba iyo dhacdadan ee afduubka ee lanjeysidii ganacsadaha soomaaliyeed iyo ku sameeyeen baaritaana ee sidoo kalena kooxa burcad koonfur afrikaanka ayaa weliba gudaha dalkaaseyti oo ka dilana muwaadin soomaaliya kaaseyti oo kumid ahayay soomaalida ganacsatada ganacsi ahaan anseeti dalkaasey muwaadinkun laka magacaabo jari maxamed gacal ayaa weliba laku hortoogday tukaanji oo ka yaala xaafadda belhaar ee ku tirsan magaalada cape town ee dalka koonfur afrika dhugunsidayaal waliba isin dhugunsahaytaan warkada hornimo ee raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka banaanka hogaamiyaasha lubnaan iyo waliba iyo iskareen xukuumad cusub oo isu hogaamiyo maalqabeenka xukuumadda eero hogaamiyaasha lubnaan iyo waliba iyo iskarehana xukuumad cusub oo isu hogaamiyo maalqabeenka sunniga ah ee najiib mikati jimaadi kureed muddo sanad ah iyo ku murmaayeen kuraasta golaha wasiirada taaseyti oo ay kasii dartay burburka dhaqaale ee dalkaaseyti ku jira dhaqaalaha lubnaan oo deeriyey heerkii inka hooseeyey iyo weliba la filahaya inay xukuumadda cusub iyo wadahadalada reereedanka bilowta waana reedanka nagda ee si dhaqaalaha hankakabada waana wadahadalo la furta hay-adda e i m f wakaalada wararka ee royters iyo waliba ayaa qortay inay dhismaha xukuumadun iyo ku dhalatay dadaalo badan oo iyo sameeyeen dalka isu sameeyro dalka faransiiska taaseytii oo horseetay inay hogaamiyaalka iyo khilaafka ragaadii iyo ku heliyaan golo wasiire oo samata bixid ee kora dalka muuqaalo la kusiidhi telefishanka ayaa waliba la argay ra-iisul wasaaraha magacaaban ee lubnaan makita oo hindhoojey eena ilin habuuc dhaafidii coddeyn uu soo sandhi markii uuse shee ku sheekayay dhibka iyo tahriibka ee kinjaysity mashaqada ku dhiidi daljay taaseyti oo soo qasabtay saddex meelood oo meel dadka reer lubnaan iniyo sabool nagadan ama faqiir nagadan majarawar rasmee oo markiibaha ku bahi wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska oo ku saabsan afgorodka ku dhihi bayruud dhinii kaleed madaxda ee maraykanka iyo shacabka dalkaaseyti in isdiyaari ahaan ku qeybgalka xuslan sameeyo daddeerow lama kun sagaal boqol toddobaatan todoba qof oo ka dhimadeen weerarkii tumii kowtii sebtembar ee ku dhihi dalkaaseyti weerarada seytia waliba laka eedeeyay iniyo ku dambeeyeen shabakada alqaacida oo iyo adeegsadeen tumii sagaal qof walibana laka burburiyey dhismihii dhismayaalkii dhadheereen ee twin towers iyo qeybo kumid ah dhismaha wasaaradda gaashaandhigga ee bentagonka muwaadiniinta toddobaati todoba dal ayaa ku mid ah dadka walyeeladaha ku diirtay weeraradii lang adeegsaday diyaaradaha ee ku dhiig gudaha dalka maraykanka gaar ahaan magaalada new york ee caasimada dalkaasi dhowaan ciidamada maraykanka iyo bili lahadhaafi ee soddon koodii agosta ayaan isku kubaheen dalka afghanistan welibana melaseyty oo ka afjareen labaatan sin oo ciidamada maraykanka iyo roogeen dadka dalkaasi dhini kaleed madaxweynaha maraykanka joe biden iyo weliba uuse ka baaqay inii la muujiyo midnimo khudbaddu ujeediyaay xillo la diyaar garoobay xuska xuska geeka ee ka eedan tumikowda sebtembar ee weerarkii daaraha mintaaniyaalka ama twin towerska laka qaaday dhugunsadayaal warkii duhurnimiya antaniinka dhan waliba siin waramaaya anoo maxamed yare ah waana warkaha saari iniga farsamada saaxiibkay maxamed nuur ahaaye warkun warnimada antin reedanku kulamaana sidaas iyo nabaday